bismillahi raxmaani iraxiim horta allah mahad leh suurtageliyey inaan hadda inala hadlaayo iyo arrintii dhacday oo electionka ahayd saacado ka hor waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradeena buuxda oo aad mar walbaba ad taageerayseen waxaanse idin leeyahay shacab shacabka waxaan leeyahay wixii aad rabteen waad hesheen waxaad waxaad rabteen waxay ahayd dawlad idinka ah dawlad u shaqaysa shacabka dawlad ku dhisan shacabka dareenka shacabkana ku shaqaysa iyo rabitaanka shacabka shacabku way heleen dawladdiida rabeen anigana waxaan qorshahaygu yahay in dawladdu ay noqoto dawlad shacab ah shacabka iyo dawladduna isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto amniga ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeenayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fududeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad usoo jeedaan maalin iyo habeenba qolada horarka ah ee al-shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya hawshiina sii adkeeya nabadgelyada ilaaliya waxaan jeclahay dhowaan inaan inaan inaan maaragtay khudbad dheer aan dadka soomaalida guud ahaan aan u jeediyo inta laga gaarayo waxaan shacabka weydiisanayaa in la sugo nabadgelyada xasiloonida laga shaqeeyo waad muujiseen shucuurtiina iyo taageeradiina waa dhab weeye waxaad rabteen dawlad dawlad wanaagsan oo danihiina ka shaqaysa maxaanku yidhaahdaa ammaanada ka shaqaysa cadaalad idin keenta taasna way timid waxaan idinka codsanayaa waad muujiseen shucuurtiina inaad guryihiina dib ugu noqotaan hadduu eebba yidhaahdo mar dhowna waxaan rabaa inaan khudbad dheer oo faahfaahin aan ku faahfaahinayo vishinka vishinka macnaha aragtideeda dheer ilan xukuumadda iska lahaan doonta qorshaha shaqee anugu waxaan keeni doonaa waxa la yidhaahdo aragti dheer oo xukuumaddaasi ay higsan doonto waxaan ka codsanayaa shacabka sharafta leh ee wadannimada leh ee soomaalinimada leh inay dib guryahooda ugu noqdaan wixii aad rabteen waad hesheen waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu